waxaa maanta markii ugu horreysay loo fasaxay dadweynihii ku ganacsan jiray suuqa weyn ee waaheen ee magaalada hargeysa ee gubtay si ay ugu qancaan iyada oo la filayo in berrito halkaasi laga bilaabo howlo nadiifina mas-uuliyiinta somalilan ayaa sheegay in kumanaan dukaan ay ku gubteen dabkaasi wariyaha v o eda khadar maxamed cakulle ayaa warbixintan goor dhoweyd hargeysa nooga soo diray qaar ka mida dadweynihii ku ganacsan jiray suuqa ganacsiga waaheen ee magaalada hargeysa ee gubtay jimciyaanu ka soo gudubnay ayaan kula kulmay iyaga oo meheradahoodii oo shuf beelay gebi ahaanba dul jooga meherad baan soo galay waxay shaadu qabanayaan waa waa wax gubtay halkan hantidii meheraddan tii waxaa ii muuqanaya wuxuu ahaa dhismo weynoo waxa la yaalo wixii dhar iyo kabo muxuu ahaaye yaalay ayaa ku shufbeelay iyo hantidii kale taallayba sida sida caadigaabaad la soco waxaan doonayaa inaan ninka mulkiilaan imika ugu yimid walaal marka hore anigoo runtii kula qaybsanaya dhibta magacaaga bismi illahi raxmaan raxiim inna lilah wa innaa ilayhi raajicuun horta masiibo qarab baa dhacday magacigu waa xasan cabdillaahi aadan meheradda waxa iska laha walaalkay baan ahaa meheraddan warkaa meheraddii shanaad weeye waa bakhaarkii labaad iyo saddex bacadlaah maalintii ciidda maalimi raanta dhowr maalmood ka hor wuxuu furay laba kontinar oo noocyadii dharka ciidda ugu dambeeyey dhammaantood wuxuu qaybiyey bacadlaah dayn buu ku siiyey intii ka soo hadhira waa taasoo waa meeshaa saddex taalla shay kamaanaan qaadan marka waa masiibo dhacday masiibo qaran weeye marka insha allah ilahi baan ka rajeynaya isbedel khayr ilahi keeno iminka markaa halkan waa kan dharkii iyo weliba markaad eegtid waa waxaan u malaynayaa sidaa aynu ilaa iyo labiyo toban mitir ku dhowaanaya cabirka bakhaarku waa saas wey ha labiyo toban mitir weye waa dharkii ciidda loogu talagalay waa dharkii ciidda loogu talay loogu talagalay marka waxaan rajeynaya weli raje waxaanu ka qabnaa inaanu bal hoosta kale wax badbaaday oo gudaha ku jira bisha rabadaan xilligay xisaabtamaan marka waxay hanti hayaan iyo wixii ay heli karayaan amaahba ay ku soo qaataan si ay bishaa rabadaan u faa'iidaanoo dee baahida dadka uga jawaabaan u helaan wixii looga baahnaa badeecad ka waran nin kastaba qorshu sameey bisha rabadaan markay soo gasho wuxuu deyn helaya iyo wixii magaranaysa kaashu yaallaba nin kastaba safur la gala jeyna ilaa meeshu alaab keeni karo ayuu keenaa dabeetana rabadaan ka hor baa lasii diyaariya xoolihii oo diyaara ayaa dabeetana ganacsadayaasha bacadlayaasha lasii siiya si rabadaanta lacagta looga guro marka dhammaan bakhaarada iyo waa isku xidha dad isku xidhan oo wax kala qaata ayay waxnays diima yahaan wallahi xaqiiqada waxaad moodaa in dagaalkii yukrain ka dhacay anagu bakhaarka nagu xiga anu leenahay shubka nagu xiga haddii aanu sidayna masiibadan saasa u dhacaysaa waanu guran lahayn oo ka shubka aanu ku guran lahayn nasiib darra laakiin may dhicin oo deyntaasa qoreedo calafka kumaanan lahayn si aanu isku hayn dabka waa la baqsiinaya waa la soo gaaraya ayuumaanu one minute isagoo nagu soo gaarin marka diyaargelow xataa iyadoo dabkii la arkaya dadku waxay islaayeen uu baktay lama filin ba waxaanu qabnay in la baktin karayo dabkaas magarasa aanu soo gaari karin baanu rajaynayni laakiin masiib darra wataa dhacday rag ba ay sahiilad weyn oo dee ilaa nintimankii la macaamilaya u ahayd bal taa ka warran
wallahi anigu anigoo ciyaalayan magaalada soo galay nineteen eighty one kii baa soo galay sariibadda waxaan garanaya iyadoo ay magaaladan ku yaalaan hindi dukaana ku haysta mahad axmed ayaa isagana waxa uu sheegay in aanu garanahaynba halkii ay meheradihiisu ku yaaleen kadib markii ay isu wada eegaadeen gubashada uu suuqani gubtay darteed lana kala garanahayn meelaha qaarkood sida ay noqdeen agabkii iyo qalabkii kala duwanaa ee suuqan yaalay darteed oo kan ugu dhunka noo dhow yahay guryaha mid ka mida hadda guriga meel ku yaata ma garanay xitaa hadda gurigii meel naga xiga ma garanay waayo way isku wada egaadeen aqalladii way dumeen marka waxaan holla waa musiibo laa musiibo insha allah ilahay baan ka rajaynaa ilahay baa kahoola keenay mid ka khayr badan baan ilahay ka baryana insha allah adar maxamed cakulle v o e hargeysa